waxaa sii kordhaysa saamaynta kala latay fatahaadii uu geystay webiga shabeelle deegaano hoostaga magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle inkastoo maamulka degmada jowhar ay sameeyeen dadaalo badan gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadaalo badan ay sameeyeen ayna xireen meelo badan oo biyaha ay ka bixi jireen kasoo bilow mareerey baaroweyne gumbe baarey iyo kaluundi ay horaantii ka baxeen waa lagu guulaystay in la xiro isla markaas waxaa ku soo xigay tuulo la dhahaayo gaafaay iyo timire iyo buulxaaji iyaguna waa lagu guulaystay shacabkii iyo ganacsatada isku baxay waa lagu guulaystay iyo maamulka waxaa nagu soo xigtay bayaxaaw raqayle raqayle waa lagu guulaystay bayaxaaw ilaa hadda way socotaa idanskeeda waxaa ka baxday saddex afar magaciisii fatahaada ka baxday waxaa lagu guulaystay saddex waxaa hadda socoto hal fatahaad sidoo kale waxay ka baxday bacaadley iyo maxaa la dhahay iyo daymasame sidoo kale gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar ayaa sheegay in dhaqaalo badan ay ku baxayaan meelaha qaarkood loona baahan yahay in hay-adaha samafalka ay ka qayb qaataan sidii dayactir loogu samayn lahaa meelaha webiga shabeelle uu fatahaada uu ka geysanayo waxaa hadda noogu dambeeyo oo gacanta una kula jirnayo weliba maandheere maandheere waxaan dib ugu dhigtay waa meesha naga cajibisay in aan juhdi badan lix iyo toban maalmood aan gelinay laba boqol iyo labaatan bir oo xabadiiba laga soo bixiyey boqol iyo toban iyo shan dollar qarashkeeda aan yareen iyo biro kale oo iyagana nooc kale ah oo adiga konton iyo toddoba ah xarar iyo geed magaciisii shawri la dhahaayo oo laba boqol iyo samti ah asina wixii aan ku hubsanay toban iyo sideed kun iyo toddoba iyo lix boqol camalna waxaan gelinay jawaano ah haddana iyadoo aan xirnay nasiib daro iyadoo aan xirnay aan hubsani weliba inay xiran tahay iyo mar intaan anigoo taagan haddana ay jabtay ka heri mayno laakiin waxa waaye fatahaadaha ka dhacayo webiga shabeelle waa mid caalami ah ee u baahan in dowladda dhexe iyo hay-adaha ku howla in ay gacan naga siiyaan cid kasta oo magaciisa deegaankan waxaan leeyahay ee wax haysato wax ku tar